dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta maqalka ee soomaaliska sharciyo cusub ayaa sanadka cusub ee labada kun iyo kow iyo labaatanka bilowgiisa ka bilowday sweden waxaana sharciyada ka mid a lacagta baasaboorka oo la kordhiyey ilaa iyo afar boqol oo karoon iyadoo markii hore ay ahayd saddex boqol iyo konton karoon gawaarida oo la mamnuucaya haddii lagu yeesho qofka shan kun oo karoon oo ka dhalatay lacagta ganaaxa baakinka ama goobta qaladka uu qofka dhigto gawaarida ardayda ayaa loo kordhiyey lacagta amaahda ee laga helo hay-adda c s nta rukhsadda diyaaradaha dooliyaha lahayn wax kabeddelka sharciga waxaa ka mid ah shuruudaha cusub oo loogu talagalay diiwaangelinta howlwadeennada diyaaradahan duuliyaha lahayn iyadoo kordhinta macluumaadka ay tahay inay ku jiraan diiwaangelinta diyaaradaha sharciyada dhaqan galay tan iyo bilowga sanadka cusub kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kordhinta amaahda ardayda ee loogu talagalay dadka waaweyn ee horey u shaqayn jiray lacag dheeraada oo gaaraysa kun karoon bishii yareynta khidmadaha telefishinka lixdan iyo toddoba karoon qofkiiba sanadkii lacagta baasaboorka ayaa la kordhiyey saddex boqol iyo konton ilaa afar boqol oo karoon in taageero la siiyo isticmaalka tamarta qoraxda taasoo dowladda ku taageerayso dhanka tamarta ka taqlusidda farqiga u dhexeeya canshuurta ka dhexaysa dadka howlgabka iyo kuwa mushahar ka qaata xeerarka cusub oo lagu diiwaangelinayo howlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in la mamnuuco isticmaalka gawaarida iyadoo aan la bixin khidmadaha baakinka oo aan ka badnayn shan kun oo karoon xeerar cusub oo ku saabsan sida loo xisaabiyo ganaaxyada rarka gawaarida ciqaab ka dhalan karta isticmaalka hubka oo kor loo qaaday iyadoo laga dhigay toddoba sano xukun xabsi guri oo lagu xukumayo dhallinyarada dembiilayaasha iyadoo loo adeegsanayo qalabka lagu xiro lugaha oo ay markaasi isticmaalaan booliska guud ahaan intaa ayaa ugu muhiimsan sharciyada cusub ee bilowday sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka